ciid wanaagsan dadka muslimiinta ee adduunka meel kastoo ay joogtaan gaar ahaana dadka reer kenya oo iyagu la wadaagaya farxadda ciidulfitriga dadka muslimiinta maanta waa maalin arbaca ah oo tobanka bisha abril labada kun iyo afar iyo labaatanka oo waafaqsan sanadka hijriga ee kun iyo afar boqol iyo shan iyo afartanka waxaa dadka muslimiinta ahi ay maanta u dareerayaan islamarkaana ay gudanayaan waajibaadka ciidulfitriga haddaba si aynu wax badan uga ogaano ciidulfitriga iyo waxyaabaha loo bixiyo dadka la siiyo iyo sababaha ay markaasi waajibka ay u tahay ayaa waxaa noo suurta gashay inaynu waraysi la yeelano docr maxamed dayib oo ah cilmi baare islamarkaana barbaariye xagga waxbarashada oo ku sugan dalka kenya ugu horreyntii waxaan weydiiyey doctor maxamed dayib bal inuu faahfaahin naga siiyo xigmadda ka dambaysa bixinta sakaatulfitriga waxaan yidhi بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال xikmadda zakaatulfidriga loo bixinayo run ahaantii waa xikma waadix ah oo aada iyo aada ugu cad xadiidkii ibnu cabaas allah ka raanoode nabiga oo ka wariyey sala allahu calayhi wasalam xikmadda loo bixinayo laba sababood ayaa ugu waaweyn sababta koobaad waxaa weeyaan waa duhuri oo lisaa'im qofkii soomanaa ayaa waxay ka daahirinaysaa laqwigii iyo rafadkii soomkiisa dhexdhacay wayna adag tahay intaa laga badbaado qof kasta oo bini aadan aha wuu ka dhacayaa marka taasi waa sabab ama xikmadda koobaad ee loo bixinayo zakaatulfidriga qofkii in wixii yacani dhexdhacay soomkiisii ee daciifinayay inay daahiriso una kabto xikmadda labaad iyaduna waxay tahay waxaa weeyaan waa ducmatu lilmasaakiin dadka in la quudiyo masaakiinta in lagu quudiyo ayaa loogu talagalay marka labadaa xigmadooda waa weyn ayaa ka mid ah xadiidkan ee nabiga sala allahu calayhi wasalam ibnu cabaas uu leeyahay farada rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam zakaata alfitri nabigu ayaa maaragtay nagu faral yeelay zakaatulfidriga duhratan lilmasaakiini min allaqwi wاrafath doctor maxamed haddaba dadka la siinayo iyo kamiyada ama cadadka la bixinayo xaaji yaasiinow dadka la siinayo horta waxaa la siinayaa dadka masaakiinta ah ducmatu lilmasaakiin ba haddii halkaasaa laga garanayaa marka waxaa la siinayaa dadka masaakiinta aha ayaa la siinayaa siday ugu baahi baxaan maalinta iyadaha ayaa loogu talagelay marka qof kasta oo miskiin aha masaakiintu darajaad bay kala leedahay ayaa la siinaya waxaa la bixinayaa miqdaarka la bixinayo zakaatulfidriga waxaa weeyaan waxaa la bixinayaa hal saac ama suus oo waxaa la bixinayaa cunto aha ayaa la bixinayaa naf walba oo muslima nin rag iyo dumar yar iyo weyn addoon iyo iyo maaragtay xor qof kasta waxaa laga bixinayaa hal saac ayaa laga bixinayaa qofkiiba halkaa saac ayaa laga bixinayaa halkaa saac marka isaga aha dee dabcan saacaas waana muuqaal ahaana meelaha video baa lagu sheegaa laba kiili iyo bar waktiga la bixinayay ku eg tahay waktiga la bixinayo zakada waxaa weeye waxaa loogu talagalay in la bixiyo waxay ka bilaabanaysaa saacadda ay qoraxdu dhacdo habeenkii bisha shawaalla ay habeenkaas bilaabanayso ilaa waxay maaragtay iyo salaada ka hor ayaa la bixinaya ciidulfidriga ayaa la bixinaya marka waxaa loogu talagalay in la bixiyo salaada ka hor nabiga sala allahu calayhi wasalam sidaasuuna inoo sheegay wuxuu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam zakaatulfidriga waktigeedu waa salaada ka hor salaada ka hor qofkii bixiya salaada ka hor wuxuu ku sheegay sadaqa maqbuula inay tahay sadaqa maqbuulaha oo la aqbalay oo sidii reeba u dhacday haddiise salaada ay kadib dhacdo nabigu sal اه ly slam wuxuu inoo sheegay inay ka mid tahay sadaqa min asadaqaat qofkaasu sadaqa uu la baxay uun taa macnaheedu sakaatulfidrigii way maaragtay ma oho laakiin waa sadaqo min asadaqaat ayuu nabigu inoo sheegay sala اllahu alayh wasalam doctor maxamed waxaad ka warantaa haddaba ciidulfidriga iyo waxyaabaha waajibaadka ee laga doonayo dadka muslimiinta soddonka maalmood iyo soo soomay waxaa lagula dardaarmayo ama ay waafaqsan tahay ciidulfidrigu horta waxaa weeyaan waxaa loogu talagalay waajibkii la soo gutay nicmadii la soo gutay ayaa horta waxaa loogu talagalay maalintaa iyada ah in farxaddeedii horta in la muujiyo waxa ugu horeeya ee dadka lagu dardaarmaya waa maxay horta waxaa laga rabaa atakbiir in yacni takbiirta la weyneeyo ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بألا ليهاي معناها إن فضلي إيو هدايتي إيو موافقتي الله سبحانه وتعالى بشع ومسلمين توافجي أرتا النمعة إيادها إني كمها النقان أرتا أيا لو بهاي أو هلكا تكبيرتا كقبل العبان waxyaabaha aadaabteeda kamid ah waxaa kamid aha qofku waagu markuu beriyo salaada intuusan usoo bixin in uu timir cuno oo gaar ahaan watar ah nabiga istira isdheer ah nabigeena ayaa asaaha sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha laga raba ee qofka kamid ah waxaa kamid ah wadadii qofku uu salaada markuu aadayay uu maray mid aan ahayn inuu maro nabigaana saa samayn jiray asbaabo badan baana la sheegay inuu samayn jiray inuu dadka yani sii salaamo kuwii wadadan labada dadka sii jooga masaakiinta inuu kaalmeeyo labada wado asbaabaha u samayn jiray nabiga sal allahu alay wasalam inuu sadaqada la baxo oo wadadii uu sii maray kuwuu kusii maray mayo kuwa kalena hadhow inuu sadaqadii la sii baxo ama inuu caawiyo wadadii markii hore uu sii maray mayo wadada kale inuu caawiyo asbaabo badan baa jira ajigan inuu basado iyaduna waa ka mid dadka ku dhaqan magaalada nairobi iyo nawaaxigeeduba waxa ay goor hore oo aroortii hore ah bilaabeen takbiirta waxaana ay ku sii qulqulayaan goobaha salaada lagu tukanayo oo aada u ballaaran oo ay ku jiraan masjidka jamiic mosq iyo seer cali muslim kalaam iyo weliba masaajid weyn oo haatan laga furay b b s mall ee xaafadda isley ee soo wardheere v o a nairobi